wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka puntland ayaa magaalada garoobe ee xarunta gobolka nugaal ku qabatay shir looga hadlayay wacyigelinta dhakhaatiirta iyo jaamacadaha ee daafuurka tallaalada oo fooreenka iyo shuban biyoodka shirkan ayaa waxaa ka qaybgelay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka puntland bahda caafimaadka magaalada garoobe iyo xubno ka socday jaamacadaha ku yaala gobolka nugaal cabdirasaaq abshir xirsi agaasimaha waaxda caafimaadka asaasiga ee wasaaradda caafimaadka maamulka puntland ayaa ka warbixiyey ahmiyadda shirkan rag badan oo aan isleeyahay aad aan u doordoonayay oo muhiimadda ay u leeyihiin barnaamijkan ayaa ayaa maanta nagala soo qaybgalay oo dhakhaatiirta ah shirkan shir siyaasadeed maaha wax lama buunbuuniyo wax lama waaweynenayo waxaan ka hadlaynaa si professional baan shaqadeena uga hadlaynaa barnaamijkan aan hadda ka hadlayno oo tallaalada ah tallaaladii hore oo socon jiray oo kusoo biirayo tallaalkan maanta laga hadlayo oo shubanka iyo oo fureenka ah iyo managitiska oo isna ku jira waa tallaalo soo socday muddo badan laga soo shaqaynayay si ay ugu soo biiraan tallaalada hadda aan bixinno mararkaan ka qayb galno shirarka banaanka ah cairo iyo iyo wadamada carabta oo imro ay ka mid tahay oo soomaaliya ay ka mid tahay maraan ka qayb galno waan la yaabnaa wadamadaas tallaalada ay bixiyaan inta farligii iyo meesha aan joogno markaan joogno waan la yaabnaa waxaan la yaabnaa coveragekooda la yaabnaa iyo meeshaan marayna markaan aragnaa la yaabna markaan sheegno difteria iyo misalis iyo waxaasaa jira markaan sheegno waan la yaabnaa waxaan xusuustaa anigoo anagoo joognaa shirarkaas markaan fadhino mararka qaarkood waxaa lasoo qoraa calaamad ay ku taalo non applicable kuma haboon in xog laga hela meesha noocaas camal wax noocaas oo kale ah marka meel aada u hooseysa baanu gaarnay soddonka sano burburka aanu ku jirnay oo ina gaarsiisay dhibaatadiina soo madhay maanta carruurteenu waxay la dhibanayaan oo la baaba'ayaan waa cuduradaas ka hortaga loo samayn karo waxaan la soo gaari lahnana waxa weeye waa habkaas systemka oo naga xun oo dowladnimada ah oo naga liita oo weli ilaa hadeer kooxo kala duwan iyo shidooyin fara badan ay nagu nagu hareeraysan yihiin haddaan taa intaa ka gudbo xarumaha caafimaadka maanta puntland ka shaqeeya waagii ay dowladdu dhacday haddaan sheego runta sheego siddeed xarumood sagaal xarumood kama badnayn puntland dhexdeeda xarumihii ka jiray maanta waxay marayaan afar boqol xarun shirkan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii wasaaradda caafimaadka puntland dhakhaatiirta ku nool garoobay iyo jaamacadaha gobolka nugaal ugu wada shaqayn lahayeen daafuurka tallaalada of wareenka iyo shuban biyoodka